boqol iyo toddobaatan arday oo loo soo xushay inay ka qayb galaan tartanka qur-aanka kariimka ee la qabto bisha barakaysan ee rabadaan ayaa waxaa abaalmarin guddoonsiiyey maamulada dugsiyada lagu barto qur-aanka ee al ummah iyo al khayraad ee magaalada kismaayo ardayda abaalmarinta la siiyey ayaa ku tartamay soddonka jus shan iyo tobanka jus tobanka jus ilaa shanta jus ee qur-aanka waxaana loo diyaariyey inay ka qayb galaan tartanka weyn ee la qaban doono bisha rabadaan oo maalmo yar ay ka dhiman yihiin macalin cabdulaahi xuseen guddoomiyaha tartanka ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in tartan qur-aan la qabto يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا aayaadkaas waxay tilmaamayaan waa tii lagu dhihi doono munaafiqiinta irjicuu waraa'akum faltamisuu nuura ilan siraadka waxaa lagu maraa acmaashii wanaagga towxiidkii iyo qur-aankii iyo salaadii iyo sadaqadii iyo runtii ayaa siraadka lagu dul maraa ayagaa nuur ah qur-aanka nuurka ugu weyn uu ku jiraa marka siraadka ilaahay markuu kaa gudbiyo jannadii aa gasho qur-aankii kaama harin uu kula socdaa sheekh cabdirashiid weli ibraahim maamulaha mu'asasada al umma iyo maamulaha madarasada al khayraad cabdiraxmaan cusmaan jaamac ayaa dhankooda ka hadlay muhiimadda munaasabadda ardayda abaalmarinta lagu guddoonsiiyey
xaflad dugsiyada magaalada kismaayo dugsiyada ugu waaweyn ka mid ah hadduunan ahayn dugsiga ugu weyn intaan ognahay oo ay qabanayso tartan gudaha madrasada ah mu-asada alkhayraad qaybeeda kala duduwan maadaama oo tartankii qur-aanka ramadaanka la qaban jiray lagu tartamahayay magaca guud oo maamul goboleedka jubbaland ah dugsiyadu intaa ka horeysa waxay qabtaan tartamo iyaga gaar u ah in kalaamkiisii ardadii ku guulaysatay ama ku tartantay kuwoodii guulaystay in lagu abaalmariyo allah subxana wa tacala u mahad celinaynaa uma waxaan u mahad celinaynaa lajnadii lajna taxkiimka ahayd noo soo daadihisay tartanka qur-aanka kariimka ah usoo dhabar adeegay shanta beri iyo lixda beri uu socday ayagan insha allah waan kaga mahad celinaynaa sheekh cabdullaahi xuseen iyo sheekh luqmaan iyo ragga kale culammada ah sanad walba markaa la gaaro bisha barakaysan ee rabadaan waxaa la qabtaa tartan weyn oo qur-aanka kariimka kaas oo loo qabto ardayda wax ka barta dugsiyada kala duwan ee qur-aanka ee ku yaala deegaanada iyo degmooyinka dowlad goboleedka jubbaland waxaana ah abaalmarino qaali ah ku bixiya madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam